alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah llahu tacaala faslun haadakani faasilu beyna maa madaa wamaa sayaati waa mid kala soocaya oo kala saaraya wixii ka horeeyey iyo waxaa iman doona fi lmasxi cala alkhufeyn buu ku saabsan yihi masixitaanka la masaxo labada kuf dushooda xukumka in la masaxo labada kuf dushooda ayuu ku bilaabay wuxu uhi walmasxu masixitaanka cala alkhufeyni labada kuf dushooda la masaxaa jaa-izun waa mid bannaan waa rukso weey oo qofka waxaa u bannaan inuu labada lugood maydho waxaa kaloo u bannaan hadduu kuf xidhan yahay maydhistooda inuu iska daayo kufka dushiisa inuu masaxo marka la helo shuruudda soo socota masixitaanka kufka dushiisa la masaxaa wuxuu bannaan yahay fi lwuduu weysaysiga dhexdiisa laakiin maydhasho farala ama sunno ah in jidhka inta kale la maydho dabeetana khufkana dushiisa la masaxo ku ansixi mayso wakadalika khufkaoo la masaxa waxba kama taro fi isaalati najaasa najaasada suulinteeda najaasadu maydhis bay u baahan tahay maydhashadana waa inay biyuhu jidhkao dhan wada gaadhaan labada teeba afdalsan inuu khufka iska bixiyo oo lugaha uu maydho iyo in khuf markuu xidhan yahay aanu bixine khufka dushiisu inuu masaxo waxaa afdale bay leeyihiin maydhista inuu lugaha maydho ahlucilmiga qaarkoodna waxay idhahdaan labaduba maadaama ay bannaan yihiin labada ta u fudud qofka u sahlane kalifaadaani ku jirin kufka in la masaxo inuu bannaanya qur-aanka waa loo daliishaday qira'at ljar oo odhanaysa waa rujulikum ila alkacbeyn oo lugihiina masaxa markaa kuf xidhan tihiin weeye macnuhu axaadiida nebigana ilaa soddon saxaabi ka badan baa nebiga ka soo wariyey inuu masaxay kufka waana lagu ijmaaco waa la isku waafaqa arrintaa marka laga reebo qoladaas shiicada ee raafidada la ydhaah bihalaaثati sharaa'iطa saddex shardi ayuu ku bannaan yahay masixitaanka khufku marka saddex shardi la helo wuxuu yihi alawalu shardiga koobaad an yabtadia waa inuu bilaabo qofku lubsahumaa xidhashadooda labada qof xidhashadooda bacda kamaali ahaarati ahaaro dhammaystirankeed kadib isagoo dahaaro dhammaystiran qaba xataa labada lugoodba wada maydhay waa inuu xidho qofka oo haddii labada lugood uu mid maydho qofkii uu ku xidho talabaad isagoon weli aan maydhin taa hore ma masixi karo waa in labada lugoodba iyagoo maydhan dahaaro dhammaystiran qaba kufka u xidho waxaana u daliilo xadiidu mugiira ibn shucba fii saxiixayn rasuulku wuxu uhi dachumaa fainii adkhaltuhumaa daahiratayn markuu doonay inuu nebiga kufka ka bixiyo si uu lugaha u maydho iska daa buu hi labadan lugood waxaan kufka geliyey iyadoo labada lugoodba ay daahir yihiin markaa waan masaxaya weyaan macnaheedu daanay taasi jirin ma masaxeen ayuu macnuu u dhacaya wa an yakuuna waa inay noqdaan ee alkhufaani labada khuf oo shardiga labaade saatirayni kuwa asturaya limaxalli gasli اlfardi meesha maydhisteedu ay faral tahay min alqadamayn labada lugood ka mida waa inay ilaa labada kuraamood labada khuf gaadhsiisan yihiin marka la leeyahay saatireyni saatirka halka waxaa looga jeeda alxaa'il waa inuu jiro wax markaa labada labada lugood iyo ashyaada kale u dhaxeeya waa inuu khufku yahay ee loogama jeedo maanicu ru'ya inaan laga lugtii laga dhex arkahayn oo qofku hadduu xidho khuf tusaale ahaan quraarad ka samaysan oo lugtii laga dhex arkaya ama balastic caag oo lugtii laga dhex arkaya wuu masixi karaa xaailun waa inuu yihi marka la leeyahy waa in meeshii meedhisteedu ay faralka ahayd uu qarinayana waxaa looga jeedaa waa inuu ka qarinayo dhinacyada yacanaa ag labada dhinac iyo xagga hoose xagga sare inuu qofku lugta qarinayaa shardi maaha waan yakuuna waa inay noqdaan waa shardiga saddexaade labada khuf mimaa yumkinu mid ay suurtowdo tataabucu lmashi socod in laysdaba dhigo calayhimaa iyaga lagu soconayo waa inay labada khuf yihiin laba lagu socon karo haddayihiin waxaan lagu socon karin culayskooda awgood se inuu samaysto laba khuf oo bir culus ka samaysan masixitaankoodu ansixi maayo bay leeyihin sidaasoo kale haddii uu samaysto laba khuf oo aada u jilicsan oo aanu ku socon karin masixitaankoodu ansixi maayo bay leeyihin marka waa inay qawiyey noqdaan laba xooga laguna socon karo intee in lagu socon karo qofka musaafirka ah markuu meel dego xaajaadkiisa uu xaabo soo gurasho iyo biyo soo darsasho iyo geedaguru usoo geedagurayo xoolaha watayo waa inuu intaa ugu socon karo intaa dhowdhow looma jeedo inay yihiin sidii kabihii kale oo kabihii oo kale oo meel fog lagu gaari karo marka biyuhuna waa inaanay ka gudbahayn oo haddii biyuhu ay ka dusayaan sadee sharabaadadoo kale lama masixi kara bay leeyihin ay uga dusayaan dalool ay leeyihin ama jilcisanaan awgeed madhabku waa sidaa laakiin sida daliil ahaan صaxiixaa sharabaadka waa la masixi karaa in badan oo kamida saxaabada iyo taabiciintana waa ka sugnaatay waana kuf bay yidhaahdeen laakiin suuf unbuu ka samaysan yihi waxaa kaloo shardi oonu sheeginoo shardi afraada an yakuuna طaahirayni labada kufe la masaxaya waa inay iyaguna daahir yihiin oo hadduu kuf ka samaysto harag doofaar ama harag ay oo cayntiisu ay najaaso tahay lama masixi karo masixitaankoodu ma ansaxayo amaba dee ay najaasa marsan tahay xaggee markaa laga masaxayaa xagga sare farahana waa la kala yaro geynayaa iyagoo khuduuda laymanabaa saa loo dul marinaya haddii xagga hoose un laga masixo iyo dhinacyada oo dusha aan la masixin masxigaasi ma ansaxayo axaadiid oo dhame waxay tilmaamaysaa in nebigu calayhi salaatu salaam xagga sare uu ka masaxay famasaxa calayhima dusha sareu rasuulu ka masaxay cali bin abi aalibna waa kii lahaa low kana diinu bira'y lakaana asfal اlkhufi awlaa bilmasxi min aclaah hadday diintu ra'y iyo aragti ahaan lahayd kufka xaggiisa hoose ama sixitaanka xagga sare uga mudnaan lahayd ee xagga hoose hadday dhulkii xigta lakiin dee diintu ra'yi maaha oo rasuulku calayhi isalaatu wasalaam dusha in laga masaxuu sheegay dusha ayaanu ka masaxay muddo intee leeg baa markaa masixitaankoodu qofka uu bannaan yihi oo aanay waajib ku noqonahayn inuu bixiyo oo lugihii uu maydho wayamsaxu wuu masaxayaa buu hi almuqiimu qofka negi ee aan socdaal ahayni yowman waleylatan habeen iyo maalin ayuu masaxayaa ama habeenku ha horeeyo ama maalintu ha horeyso macanaa afar iyo labaatan saacadood un baa looga jeedaa ayuu masaxaya wayamsaxu wuu masaxayaa almusaafiru qofka socdaalka ahi alaaata ayaamin saddex maalmood oo bilayaaliihinna ee mutasila mid la xidhiidhsana bilayaalihinna ama maca layaaliihinna saddexdaa maalmood oo habeenadooduna ay la socdaan qofka musaafirkabaa markaa u baahi badan waxaa laga ina biyu ku yaraadaan in bixinta khufku ay kadeed ku noqoto walihaada isagaa wakhtiga loo badiyey haddaba maalintaa iyo habeenkaa loo ogol yahay qofka muqiimkaa iyo saddexdaa maalmood iyo habeenadooda loo ogol yahay qofka musaafirkii inuu khufkii masaxo goormay ka bilaabmayaan waa markuu xidho mise markuu dushooda masaxo mise marka weyse qabkii uu weysadii uu ku gashaday markay jabto madhabku wuxuu leeyahay weysadii uu ku gashaday marka u horeysa ay jabto ayay muddadaasi ka bilaabmaysaa weysadii salaaddii subax markuu weysaystay buu tusaalahaan xidhay weysadaasuu duhurna ku tukaday casarna ku tukaday maqribna ku tukaday maalintaasoo dhami uma xisaabsanaa waayo dee muu weyse jabin wuxuu weyse jabay maqrib dabadii markaasunbaa muddada looga tirinaya ee markuu xidhay ama markuu masixitaanka bilaabay looga tirin maayo bay leeyihin wuxuuhi wabtidaau lmuddati muddada bilowgeeda ee tuxsab waxaa laga xisaabinayaa min xiini yuxdiu markuu weyse jabo weliba markuu xadadku dhammaado dee hadduu tusaale ahaan saacad musqusha ku jiray oo intaa dee kaadidii ama saxaradii ay socotay saacaddaa loo xisaabin maayo wixii weyse jabka keenayay markuu ka go-o uu ka dhammaado markaasaa muddada looga xisaabinaya bacda lubsi اkhufeyn xadadkaasi oo alkaini xadadkii ahaaday bacda tamaami lubsi اkhufeyn labada kuf si dhammaystiran markuu u xidho kadib oo haddii kuf uu xidho oo uu weyse jabo oo haddana kii kale uu xidho halkaa looga tirin maayo waayo weysejabkaasi xidhashada dhexdeedii buu dhacay weysejabka labadii kuf isagoo si dhammaystiran u xidhay oo tahaaro ku xidhay dhaca ayaa looga tirinaya masixitaankana looga tirin maayo xidhashadana looga tirin maayo waay maxay taa ku sababaynayaan waxay ku sababaynayaan lianna almasxa cibaada muwaqata masixitaankan labada kuf la masaxaya waa cibaado wakti go-aan ay shareecadu u yeeshay kaana awal waktihaa min wakti jawaasi ficliha waktigeeda u horeeya markaa wuxuu noqonayaa waktiga dee samayntiisu samaynteedu ay bannaantahy sida salaadoo kale salaadda waa cibaado wakti leh marka waktigeeda u horeeya waa goorma waktiga ay qofka u bannaan tahay shareecadu ogoshay tanna waa saasoo kale leeyihin wuxuu yidhi fain masaxa hadduu masaxo haddaba ee shaksu qofku fi lxadari isagoon safar ahayn buu masaxay oo negi oo masixitaanka bilaabay uma saafara kadib uu safray isagoo masixitaankii bilaabay uu safray aw masaxa ama kufkii buu masaxay fi safari isagoo safar ku jira ku jira uma aqaama dabeetana muddadii oo weli aan ka dhammaan buu haddana nagaado oo safarkii uu ka baxay maalin iyo habeeniyadu aanay dhammaan ayuu safarkii ka baxay ma wuxuu xisaabsanayaa muddadii musaafirka mise muddadii muqiimka atama waa dhammaystirayaa buu ihi masxa muqiimin qofka muqiimkee negi masixitaankii loo ogolaa oo muddadii markaa muqiimka ayuu xisaabsanaya oo ka hore wuxuu bilaabay masixitaanka isagoo negi safar aan ahayn kadib buu safray safara kuba dhex jirabe markuu bilaabay xaalkiisu siduu ahaa buu xukumka ku dhisayaayo habeen iyo maalin markuu masaxo waa inuu bixiyo lagui u maydho dee intaa dib hadduu xidhanayo isagoo tahaaro qaba u xidho sababtu maxay tahay soo kan safara ku jiraba sababtu waxa weeye masixitaankiisii waxaa ku kulmay safar iyo xadar ayaa ku kulmay oo isagoo dee muqiima ayuu masixitaankii bilaabay iyadoo muddadii muqiimku aanay u dhammaan buu safray marka masixitaankii labadii baa ku wada kulmay marka labada keebu xukunkiisa qaadanaya qaacidada fiqigii waxay tidhaahdaa ida اجtamaca asafaru wاlxadaru qudima alxadar haddii cibaadada ay ku kulmaan safar iyo negi negaansho waxaa xukunka la siinaya negaanshaha waa isaga asalka ah tusaale ahaan salaad baad xidhatay adoo musaafira diyaarad baad saarantay marka baad saarantay adoo salaaddii weli ku jiraad safarkii ka baxday ad waddankaagii soo gaadhay miyaad gaabinaysaa salaad safar baad xisaabinaysaa mise waad dhammaystiraysaa labadii baa ku kulmay soo ma qayb salaaddii ka mid ah safar baad ku tukatay qayb ka midana xadar baad ku tukanaysaa xadarkaa xukunka iska leh waayo limaada liannahu huwa alasl isagaa asalka ah aw masaxa fi safari uma aqaam iyaduna waa cagsiga un isagoo safar ku jira oo muddadii safarkuna aanay ka dhammaan weli muddadii musaafirka loo ogolaa inuu masaxo isagoo musaafir oo laba maalmood masaxay tusaalahaan ayuu safarkii ka dhammaado muqiim uu isu bedelay maalintii u harhsanayd ma ku darsanaya ma odhanaya safar baan ku bilaabay maya mar haddii masixitaankiisa ay ku kulmeen safar iyo xadar xukunka waxa iska leh alxadaru baa iska leh cibaadadko dhamina waa sidaa ida اجtamaca alxadaru wاsafaru qudima alxadar liannahu huwa alasl atama masxa muqiimin liannahu اlasl dhinac kale haddii laga eegana qaacido kaloo fiqiyana masaladu hoos tegaysaayo oo qaacido la idhaahdo ida اجtamaca alxaadiru wاlmubiixu qudima alxaadir shaygii waxaa ku kulmay sababuu xalaal ku noqonayo iyo sababuu xaaraan ku noqonayo ma sababta uu xaaraanta ku noqonayaabaa xukunka lagu dhisaya waa xaaraan baa la odhanaya mise sababta uu xalaal ku noqonayaabaa xukunka lagu dhisaya waa xalaal baa la odhanaya sababta uu xaaraanta ku noqonayaa la eegaya adilo badanna way leedahay taasi waxaa adilada ka mida rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi aygaagii tababaraa markaad dirto ead ugaadha ku dirto ee aad u timaaddo ugaadhii oo bakti ah oo aygii iyo ay kale ay dul joogaan ha cunin buu i rasuulku calayh isalaatu wasalaam waayo dee garan maysid ma aygaagaad dilay hadduu aygaagu dilo dee dilistiisu gawracoo kaley noqonaysaa xalaal buu ku noqon laha mise aydan kalaa dishay sababu ugaadhaas ay xalaal ku noqoto oo a inuu aygaagu dilay iyo sababay xaaraan ku noqoto oo a inay ayda kala dileen baa ku kulmay sooma xukumkii maxaa la siiyey sababtu xaaraan ku noqonay waxaa la mida rasuulku wuxuu yihi calayh isalaatu wasalaam iyadoo biyo ku dhacday haddii aad aad u timaado ay garanaysa ma biyahaa dilay oo aa neef biyo ku dhex baktiyey oo iyadoo noolba biyaha ku dhacday mise warankii aad ku dhufatay ama leebkii ama xabaddii ayaa dishay garan maysa waxaa tanna waa saasoo kale oo safarku wuxuu kuu xalaalaynayaa saddex maalmood iyo habeenooda inaad masaxdo sooma xadarka oo iqaamada iyo nagaanshahayna arrintaa way kaa xaaraantimaynaysaa adigoo muqiima inaad saddex maalmood iyo habeenooda masaxdaa xalaal ma hadde marka labadii markay ku kulmeen kii masixitaanka muddadaa dheer xaaraantimaynayay oo xadarka iyo iqaamada ah ayaa la qadimay oo xukunkii la siiyey waxaanay qaacidadu ku dhisantahay baabka waraca iyo ixtiyaadka is-ilaalinta iyo xalaal miiradka oo intaad xaaraan isticmaali lahayd xalaasha iskaga tago weyaan macnuhu waa inay xalaali ku seegto iyo inaad xaaraan isticmaasho teebaa daran xalaal ku seegta xukuma yeelaysa sooma laakiin xaaraan haddaad isticmaasho diintaada iyo adduunyadaada waxbay yeelaysa waay fain masaxa hadduu masixitaanka bilaabo qofku fi lxadari isagoo negi uma saafara deetana uu safro aw masaxa ama masixitaanka uu bilaabo qofka uu masaxayo fi safari safar dhexdii uu ku bilaabo uma aqaama dabeetana uu nagaado labaduba waa muddadii oon dhammaan ta horena muddadii xadarka ayaan dhammaanta dambena muddadii safarkaan dhammaan atama wuxuu dhamaystiri masxa muqiimin oo alcibrau bixaalat اlmasxi wey markuu masaxay nacam siduu ahaa masalada hore masalada dambena waa alcibrau waa bixaalati nacam alxadar wayabطulu halkana wuxuu kaga hadlayaa masixitaanka kufka maxaa buriya yaani qofku iyadoo muddadii aanay kaba dhammaan ma dhici kartaa in masixitaankii uu ka istaago shareecadu ay ka joojiso maxaa qofkii ka joojinaya masixitaankii inuu sii wado waa musaafir maxaa ka joojinaya inuu masixitaankii qofka sii wado uu ku waajibinaya inuu bixiyo lugaha uu maydho wuxuu yihi wayabطulu waa buraya almasxu masixitaankii bialaaثaةi ashyaa saddex shay ayuu ku buraya bikalcihimaa bixintooda labadoodaba la bixiyo labada kuf midkood haddii la bixiyona waa la mid hadday iyagu iskood isaga baxaan oo qofku isagoon bixintoodaba u qasdin dee lugtii ay ka baxaanna waa la mid iyaduna ama kufkaa shuruuddii laga waayeyba wuu dildilaacayoo waxaan lagu socon karayn buu noqday khalaas mar haddii saas ay dhacday intuu haddana ku celiyo masixitaanka halkii kama sii wadi karo oo lugaha waa inuu maydho weeye lugaha hadduu weyse qabay ka war weysadao dhan kusoo wada celinaya maya luguhun buu maydhaya waayo almasx alkhufeynku wuxuu bedel ka ah maydhistii lugaha marka haddii dee kii la masixi laha meesha uu ka baxay waxa weeyaan wuxuu maydhayaa un labada lugoodun hadduu sidiisa kale u weyse qabo waaya wainqidaai lmuddati wa biinqidaai lmuddati muddada dhammaanshaheedu ku buraa hadday muddadu ka dhammaato masixitaankii ma sii wadi karo muqiimkii habeenkiiiyo maalintii baa ka dhammaaday musaafirkii saddexii maalmood habeenadood baa ka dhammaaday waa inuu bixiyo oo lug lugihii uu maydho hadduu weyse qabo lugaho quruu maydhaya haddii kalena dee weysadii oo dhan oo macaal lugaha meedhistooda ku jirtuu la imanaya intaa dabadeed hadduu masixitaan jecelyay ha xidha dee markuu weysada ha qaato dabadeed laakiin iyadoo muddadii dhammaatay masixitaankii iskama sii wadi karo ila muddaaba loo yeelaye oo lilmuqiimi yowma waleyla walilmusaafiri alaaثatu ayaam bilayaaliyihinna buu uhi nebigu alayh isalaatu wasalaam wamaa shaygiibaa buriye masixitaanka yuujibu waajibiya algusla maydhasho qofkii oo markaa muddadii masixitaanku weli aanay ka dhammaan ayay meedhashi ku waajibtay dee u janaaboobay tusaale ahaan masixitaan ma sii wadi karo waa inuu bixiyo ila maydhashaa laga rabaaye masixitaanka qofkuna dee weysaduu bedel ka aha laakiin sidayn hore u sheegnay meedhashada bedelka mu ahayn waa inuu bixiyo o wada maydho sida xadiidkii safwaan ku sugan tirmidiy o nasaa-i wariyeen kaana rasuul الlahi yaamuruna an laa nanzica khifaafana ثalaaثaةa ayaami ila min janaaba rasuulku wuxuuna fari jiray markaanu safaro kufka inaanaan iska bixin oo aanu masixitaanka ku wadno muddadaas ila min janaaba janaaba inay nagu dhacda mooyaane macnaheed waxa wy haday janaaba dhacdo qofki wuxuu ku amran yahay inuu iska bixiyo dee uu maydho lugihii inta la maydhaya kamid yahi janaabada waxaa la mida kul ma yuujib اlgusla wax kasta oo maydhasho waajibiya almasx alkhufeyn wa min khasaais طahaarati suqra طahaarada yaroo weysadaa ayuu la xidhiidhaa oo bedelu ka noqda lakin aطahaara اkubraa wixii maydhasho waajibiya shaqo iskuma laha ka warama hadduu ka shakiyo muddadii inay dhammaatiyo weli inay waxu harsan yihin masixitaankii ma sii wadi karaa maya ma sii wadi karo waa inuu bixiyo lugaha maydho waayo لأnn اlmasx alkhufeyn waa ruksa qaacidada fiqigiina waxay tidhaahdaa aلrukasu laa tunaatu bالshaki shaygii ruksada ahaa mar haddaad kaba shakidaba khalaas rukso adiga kuu noqon maayo tanaa tusaale u ah qaala faslu fi اtayamumi fasalkani wuxuu ku saabsan yahay gebagabaysiga tayamumku fii lugati اlcarab waa alqasd walaa tayamamu alkhabiia minhu tunfiquun sharcanna waa masxu alwajhi walyadayn bituraabin lahu gubaar calaa wajhin makhsuus oo wejigiiyo labada gacmood in lagu masaxo ciid boodh leh si gaara loogu masaxo dee niyo wadatar wuxuu markaa ka mid yahay maqaasidu طahaara waxaanuu bedel ka noqdaa tayamumka ama gebagabaysigu weysada iyo maydhashada labadaba almasx cala alkhufeyn taa wuu kaga duwanya almasx cala alkhufeyn wuxuu bedel ka noqdaa weysada maydhistii laguu bedel ka noqdaa laakiin tayamumku wuxuu bedel ka noqdaa طahaara suqra iyo طahaara kubraba labadaba shuruuduu leeya ku banaanaado waayo asalku waa maxay waa in biyo lagu dahaaro qaato walihaada in la gebagabaysta ama banaano ilaa la helo shuruudahan soo socda washaraaiطu tayamum uhi gebagabaysiga shuruudaha uu ku banaanaadaa khamsaةu ashyaa shayaal oo shana weeye nusa qaarkood khamsu khisaalin shan qodob shan qodob marka la helo ayaa gebagabaysigu uu bannaanaanaya haddii kale ma bannaana axaduhumaa midkood waxa wujuud alcudur in la helo cudurdaarkii gebagabaysiga bannaynayay wujuud alcudri almubiixi litayamumi baa qadara meesha cudurdaarkii gebagabaysiga bannaynayay bsafrin aw marad wadalika baxadi amreyn weyaan macnuhu cudurdaarkaasina wuxuu ku xaasilayaa laba arrimood midkood oo laba arrimood baa cudurdaar banneeya gebagabaysiga bisafarin buu ku xaasilayaa safar socdaal aw maradin ama xanuun ayuu ku xaasilayaa shardiga koowaad waa kaa cudurdaar qofka gebagabaysiga u banneeya oo in qofka laga helo cudurdaarkaasina waa safar ama waa xanuun safarku safar dheer ha noqdo kii salaadda lagu gaabinaya ama safar qasiira ha noqdo safar macsiye ha noqdo macsiye loo safrayaba ile gebagabaysigu rukso maaha isagu marka biyihii la waayo ama isticmaalkoodu suurtoobi waayo waa caziima waa waajib marka la odhan maayo haddii safarkiisu safar macsiya iyo gebagabayso uma banaana la odhan maayo safarka macsiyada loo safraya wuxuu diidaa waxyaabaha ruksada ah laakiin waxyaabaha cazaa'imta ee waajibaadka ma diido marka ama safarun baa miyaanay suurtagala in qofku isagoo musaafir baaha in gebagabaysigu u banaanaado waa suurtagal walihada kasafari alxadar aladii yaglibu fiihi faqd lmaa safarka waxaa la mid ah hadduu qofku joogo meeluu ku negi yahay laakiin ay inta badan aan biyo laga helin almuhim safarka waxaa si gaara loogu sheegayaa dee marka safar la yahay bay u badan tahay inaan biyo la helin sooma qofku isagoo safara hadduu biyo haysto oo uu isticmaali karayo gebagabaysimo banaana waxaa safarka aayadda loogu sheegay dee safarka u aalib oo ay u badan tahay in biyo la waayo laakiin xukunku safarun kuma xidhna oo haddaad safartood biyo haysato oo aada isticmaalina karto gebagabaysiga kuma banaano sidaasoo kale haddaanad safar ahayn oo aada muqiim tahay oo xaadir ato baradaadi aad joogto oo aada biyo weydo gebagabaysiga uu kuu banaanya idan xukunku faqdulmaa buu ku xidhaya biyo in la waayo falam tajiduu maaa fatayamamuu xanuunka markaa xanuunku gebagabaysigu u banneeyaa biyo ha la haystabe xanuunku waa kee waa xanuunun yashuqu macahu isticmaal lmaa waa xanuun qofku hadduu biyo isticmaalo ku weysaysto ama uu ku maydho yani dhibaata ay soo gaadhayso oo dhibaatada waxay noqon kartaa wuxuu ka baqaya hadduu biyaha ku maydho ama isticmaalo inay naftu ka baxdaba ama xubnaha qaarkood inuu waayo ama dee lagu hayqalla ama gacmuhu ama manfacadooda inuu waayo tusaalahaan araggii uu ka tago ama maqalkii gebagabaysiga waa u bannaanya waxaa la mid ah hadduu qabo xanuun biyaha ay isdiidayaan oo xanuunkiibaa sii kordhaya oo sii siyaadaya ama bogsashadiibaa dib u dhacaysa ka waa iska dayn karaa biyaha siduu taa ku ogaanayaa dee dhakhaatiirta lagu kalsoonya inay u sheegaan amabase dee inuu isaguba hore tijaabo u sameeyey amaba se biyaha hadduu isticmaalo xubnaha muuqda ayay foolxumo kaga tegayaan wejigaa madoobaanaya ama gacmaan xubnaha muuqday foolxumo kaga tegayaan way madoobeynayaan ama way coorcoorinayaan biyaha qawobi marka waa iska gebagabaysan karaa wdukuulu waqti salaati wاthaani shardiga labaad dukuulu waqti salaa salaadda waktigeedu waa inuu soo galay salaadda uu gebagabaysanayo salaadda waktigeedii oon sooba gelin hadduu gebagabaysto gebagabaysiga ka ansixmayo gebagabaysigu waa طahaaro daruuro ah dee mar haddaan salaadda waktigeedii soo gelina daruuro ku haysa gebagabaysi mama jirto aيadana ilaahay wuxuu yihi ya أyuha الذiina aamنوا إida qمتm ilى الصلاaةi fاغsilوu وuجuهaكم وأydiyكم ilى الmaraaفiq وامsaxوu بruؤuusiكم وأrjuلكم ilى الكacbayn ilا uu yihi falam تجiduu maan fatayamamuu marka aayadda ظaahirkeedu waxa weeye mar in la weysaysanayo uun marka salaada waktigeedu uu soo galo oo weysadu aanay ansaxayn ilaa salaada waktigeedu soo galo aayadda ظaahirkeedu waa sidaa laakiin taa adilo kale ay noo caddaysay salaadda wakhtigeedaon soo gelin in la yska weysaysan karo saasoo kale aayaddu waxay tilmaantay salaadda wakhtigeedu markuu soo galo in loo gebagabaysan karo daliil kaloo inagu yidhi salaadda wakhtigeedaon soo gelin baa la yska gebagabaysan karaana ma jiro markaa salaadda adilo kalea xukunkaa ka rartay laakiin gebagabaysigu asalkiisi wuu baaqi ku yihi baaqin calaa aslih salaadda waxaa loo kacaawun markuu waktigeedu soo galo sooma idaa qumtum ila salaa markaa weysaystaa layihi marka haddaad biyo weydaanna markaa gebagabaystaa layihi adilo kale ayna tusisay in la weysaysan karo iyadoo waktigu aanu soo gelin laakiin gebagabaysiga asalka aayaddu ay tilmaantay buu baaqi ku yihi waa talabaade waa tahaaro ay daruura keentay daruuro qofka u haysa inuu gebagabaystaana ma jirto iyadoo salaaddii uu gebagabaysanaya waktigeeda aanu sooba gelinba wthaaliu shardiga saddexaad alab lmaa waa biyo raadintood ila ilahay wuxu uhi falam tajiduu maan fatayamamu marka haddaad biyo weydaan weeye macnuhu shaafici wuxuu ihi qof aan waxba raadin wuu waaye lama idhaade haddaanad raadinba waa waan waayay miyaad odhan karta waa in biyo la baadi doono waa inuu isagu weliba raadiyo ama qof uu idmay isagu halkuu biyaa ka raadinaya hadduu safriy meeshaa dee uu deganya isagoo alaabtiisaasuu biyo ka dhex raadinaya iyo dadka rufqadee la socda ayuu ka raadinaya oo haddaanu hubin biyo la-aan hadduu laakiin huba inaanay biyoba jirin oo isna alaabtiisa aanay biyo ku jirin dadkan la socdana qof biyo hayaanu jirin marka waxba ka raadin maayo raadintu iska cabaf iyo macno daray noqonaysa waaye hadduu intaa biyo ku waayo waxay idhaahdaan hadduu meel siman joogo afarta jihu eegaya oo biyuu sheedaalinaya afartaa jiha markuu eegay inta araggiisu gaadho hadduu biyo ku arki waayo meelaha cagaarkaa iyo meelaha shimbiruhu ay dulduulayaan iyo meelaha si gaar u eegaya waayo astaan biyood baa ka muuqata haddii meeshu ay simantay weyaan taas ayaanu halkii isagoo iska joogun bu afarta dhinac eegaya haddii meeshu ay tahay meel kala dhaadheer oo taag iyo meel godan iyo ay leedahay markaa muxuu samaynayaa u socsoconaya oo afarta dhinacba uu kacayaa qadar intee leeg ayuu afarta dhinacba u kacayaa wuxuu afarta dhinacba u kacayaa inta araggiis uu gaadho ama xad ulkhawth bay idhaahdaan dadka socdaalkaa meel jooga qofka ka yara dhinac uga yara baxee xaabo yar soo guranaya ama xaajo yar u baxay halkaa haddii lagu helo cadow uu ku helo halkaa uu qayladhaan ka sameeyo meesha ay ka maqli karaan dadkii uu la socday iyadoo waxa weeyaan hawlahoodii ay ku mashquulsan yihin xad ulqurbi baa la idhaha ama culamada qaarna waxay dhahdaan waa meesha yana leeb tuuris lagu gaadhsiin karo tuurye lagu gaadhsiin karo waa meel dhowde intaas u socsoconaya haddii xadd اlkhawth biyo uu ku og yahay waxaan ujeedaa xadd albucd meel fog oo intaa wixii dhaafsiisan baa xadd ulbucd la idhaha inuu ka raadiyaa waajib kuma aha xataa hadduu ku hubo oo meel fog lagu kalifi maayo inuu biyo ka raadiyo awal waktigana waa iska tukan karaa xataa isagoo yaqiinsan aakhir waktiga inuu biyo helayo oo gebagabaysigu iskaga tukan karaa afdalkuunbaa ah hadduu yaqiinsan yahay aakhirulwaktiga inuu biyo helayo inuu salaadda dib u dhigto laakiin isagoo yaqiinsan aakhirulwaktiga inuu biyo helayo awalulwaktiga gebagabaysi waa iskaga tukan karaa waraabicu shardiga afraad tacaduru isticmaali waa biyaha isticmaalkoodu inuu suurtoobi waayo tacaduru isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkoodii baan u suurtoobin muxuu ugu suurtoobi waaye yaani maani xisiya baa jira wax la taaban karo oo dee biyaha ka hor taagan baa jira oo tusaale ahaan waa qof xanuunsanaya biyihii waabay ag yaallaanba biyaha maba gaari karaba awoodu ku gaadho maba hayaba cid markaa biyihii u keentaana ma jirto oo u kaalmaysta ama dee bahal baaba isagee biyihii udhaxeeya oo ka hor taagan isaga cunaya ama dee xoolihiisa amaba se cadow dad cadow abaa biyihii ka sokeeya ninkaasi biyihii inuu isticmaalaa uma suurtowdo waxaa kaloo noqon kara tacadurku tacadur sharciya oo biyihii wuu gaadhayaa xisan si la taaban karo wuu gaadhaya wuu isticmaali karaa lakiin shareecadaan ogolayn maxaa tusaale waxaa tusaale u ah biyahan uu gaadhayaa waa biyo loo waqfay cabitaan kuma weysaysan karo kumana maydhan karo gebagabaysibu uga leexanaya waayo shareecadaan u ogolayn biyo cabitaan loo waqfay inuu iskaga weysaysto ama iskaga maydho inagu wakfiga meel walba iska marinaa biyaha imika weysada loo wakfay baa laga yaabaa in qaar iska dhaansadaan ee baabuurtooda ku biyeeyaan ama guryahooda intay u qaataan dhar ay ku maydhaan ama cunto ku karsadaan wixii loo wakfay waxaan ahayn looma isticmaali karo dee daruuro adag inay timaado mooyaane wicwaasuhu biyaha inuu waayaabaa shardiga nuska qaarkoodun bay ku taalla bacda alabi raadin dabadeed taasi dee horena alabulmaa horea loo sheegay marka la raadiyo dee in la waayo ayaa ka dhalanaysa marka wicwaasuhu bacda alab tacaduru isticmaali un bay la socotaa labadaasoo laysku daray waxaa laysku idhaahdaa alcajzu can isticmaali ilmaa biyaha isticmaalkooda inuu kari waayo oo muxuu kari waaye biyo ma jiraanba ama isticmaalkoodii baana shareecadu u ogolayn wاturaabu wاlkhaamisu shardiga shanaad aturaabu waa ciidda aلطaahiru daahirkaa kaasoo lahu gubaarun ciiddaasi oo boodh leh inay boodh leeday horta waxaa lagu gebagabaysanaya inu ciid noqdo waxaan ciidan laguma gebagabaysan karo jucilat liya turbatuhaa ahuura bui rasuulka dhulka meelaan ku tukada baa layga dhigay wakadalika ciiddana waxaa layga dhigay waxaan ku dahaaro qaato ayaa layga dhigay waxaan ciid ahayn markaa ma gelayo gebagabaysa ciiddaasina weli waa inay boodh leedahay waxaa u daliila aayadda famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu wax ciiddii ka midoo gacanta soo raacay waa in wejigiiyo gacmaa la mariyo minhu daa tusinaysa ibnu cabaas waa turaab alxari buu dhaha waa ciidda beeraha ciiddaa dee xagga dhoobada xigtee dee boodh kale waa taas xadiidkuna wuxuui wajucila turbatuha liya ahuura weliba ciiddaasi waa inaanu ku dhex jirin wax kale oo inay ciiddii jidhka gaadho ka hor istaagi kara fain khaalaahu hadduu ciiddii ku dhex darsamo jisun jisku waa jabsiga baashan idhaa dhismayaasha lagu sameeyo aw ramlun ama niis qururo xeerir ku jiro ciiddan dee dooxyada dhismaha inuu isticmaalo ramli baa la idhaha lam yujzi ciiddaasi gebagebaysi ma gelayso ka gudi mayso lakiin waxa dhaha ramligoo niista hadday boodh leedoo boodhuu ku dhex jiro markaasay gebagebaysiga gelaysa marka haddaanay boodh ba lahayn oo tusaalahaan ay gacmaha marka la duldhigo ama lagu dhuftaane waxba ka soo raacayn gebagebaysi geli mayso waxyaabahan markay ku dhex darsamaan ciidda maxaanay u gudahayn oo gebagebaysiga qofka aanay ugu gudahayn maxaanay ugu gudahayn waxaa la rabaa ciiddu inay gaadho wejiga iyo gacmaha de haddii wax kale uu ku dhex jiro waxaasaa laga yaabaa inuu uga horeeyo wejigii iyo gacmihii oo deete ciiddii ay wejigi iyo gacmihii gaari weydo wa faraa'iduhu buu ihi gebagebaysiga arkaantiisu arbacatu ashyaa shayaaloo afara weeye faraa'idda waxaa looga jeedaa waa arrimo gebagebaysiga laftiisii ka mid ah qayb ka ah oo la-aantoodna aanu ansaxayn mid walbana mawdiciisa iyo meeshiisaa la rabaa axaduhaa afartaa midkood anniyatu oo niyeysiga gebagebaysiga waa cibaade cibaada niyo la-aan ma ansaxo inama alacmaalu biاniyaat wainama likuli imriin ma nawaa buuhi nabigu alayh isalatu wasalaam markaa maxaa la niyeysanaya madhabku waxa wey shaaficiyadu waxay qabaan gebagabaysigu inuu yahay mubiix ee aanu muahir ahayn qofkii ma daahirinaya bay leeyihin inkastoo aynu sheegnay qur'aanka iyo sunnuhuba inay tilmaamaan inuu wax daahirinayo ma yuriidu اllahu liyajcal calaykum min xaraj walakin yuriidu liyuahirakum gebagabaysi baanu ilahay ka hadlaya wajucilat liya turbatuhaa ahuura nabi maxamed ba alayh salatu salam saa yidhi lakiin madhabku muxuu qabaa inay mubiixuntay salaadunbuu gebagabaysigu ku xalaalaynaya iyo wixii kale dahaaro u baahnaa laakiin kuma daahirinaya bay leeyihin waxaana u daliila dee markaad biyo hesho waa tan kugu waajibaysaa inaad biyaha isticmaasho ama marka hore waxaad u gebagaystay biyaad isticmaali kari wed isticmaalkii baa kuu suurtoobay gebagabaysigii kuma sii shaqayn kartid gebagabaysigi wuu burayaaba haddaad biyihi hesho isticmaalkooduna uu kuu suurto taasaa u daliila bay leeyihin marka maxaa la niyeysanayaa istibaaxaa loo niyeysanaya in salaada ama waxaa kale loo gebagabaysanaya lagu banaysto oo hadduu gebagabaysiga طahaaro u niyeysto niyadaasi ma ansaxaysa bay leeyihin lannahu laysa bimuطahir wainama huwa mubiixun haddaba niyadu raad bay ku yeelanaysaayo hadduu niyeysto inuu faral u gebagabaysto wuxuu ku banaysanayaa gebagabaysigaasoo uu ku tukanaya salaadaha faralka fardulcaynka kuwa fardu kifaaya sida salaat اljanaasa iyo sunna oo dhan haddii waxa weeyaan sunno uu niyeysto gebagabaysiga salaad sunnaah faral oo dhan kuma tukan karo salaada sunnaha iyo waxyaabihii kale kasii hooseeyey sida taabashadii musxafka iyo kunagaanshihii masaajidka iyo ayuu ku qabsan karaa ka waran haddii wax salaada sunnaha ka hooseeya uu niyeysta gebagabaysiga sida taabashadii musxafka iyo qaadistiisii iyo kunagaanshihii masaajidka iyo waxyaabaha noocaasa salaad waxaan ahayn unbuu gebagabaysigaa ku qabsan karaa laakiin salaad gebagabaysigaa kuma qabsan karo walow salaadu sunna baa noqotay wahaani rukunka labaad masxulwejhi wejiga masixitaankiisa waa in wejiga la masaxo oo ciiddii aynu sheegnay lagu masaxo macaatimaha wejiga ku yaal dusha waa in laga masaxo laakiin gebagabaysigu midbuu weysada kaga duwan yahayo weysada waa inagii nidhi waa in wejiga iyo timaa ku yaalaba la maydho oo la maydho daahirkooda iyo baatinkoodaba halkay diirka kaga yaalaan iyo dushoodaba waa in la maydho aynu ihi soo ma waxaa qura laga soo reebaya muxuu ahaa garhkii ninka ee weynaa ayaynu ihi isaga dusha in laga maydho ayaa waajiba guntiisa biyaha in la gaadhsiiya waajib maha gabagabadiisu isagoo waa ka duwan yahay oo haddii wejiga ay time ku yaalaan timahaasi timo badan ha noqdaan ama timo yar ha noqdaane dushuunbaa laga masaxaya oo guntooda in ciidda la gaadhsiiyaa ile ciidda lagu maydhan maaye waajib maaha waay meelaha muhimka waxaa ka mida sanka oo kale margagbaysan waxa laga ina saasunu masaxno oo intaa dibnaha ku soo jeeda aynu ka boodno ma ansaxaya gebagabayso ilaa halka aad masaxdo ila wejigiiba halkaasi ka mid tahay ha ka boodin halkaas markaad gebagabaysanayso waay wاhaaliثu rukunka saddexaad masxul yadayn labada gacmood masixitaankooda weeye maca almirfaqayn iyadoo labada suxulla ay la socdaan ba yidhaaheen markaa gacmaha iyo dee wejiga waa ta ayadda lagu sheegay famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu ciiddaa wejigiina iyo labadiina gacmoodba ku masaxa buu ilaahay subxana watacala yidhi markaa gacanta ilaa halkee baa la masaxayaa kafka cukurkaasa isaga khilaaf kama taagna lakiin shaaficiyadu waxay leeyihin ilaa suxulka weysaduun buu la mid yahay bay leeyihin gacanta markaa la weysanayo soo ilaa suxulka lama maydhayna suxulku inta la maydhay kumuu jirin gebagabaysigana waa saasoo kale leeyihin iyagu axaadiis daciifoo ku soo aroortay waa jirtaa laakiin aayadday deliishanayaan oo aayaddu waxay isku xidhay weysada iyo gebagabaysiga isku xidhay haddaad u fiirsato aayaddan aayatu tayamum fi suurati almaa'ida labada isku xidhay soo ma markaa xubnihii la yidhi maydha oo gacantu ay ku jirtay waa aydiyakum ilalmaraafiqi maydha soo lama odhan kuwii un baa la yidhi gebagabaysigana masaxa oo labuun baa laga tuuray oo madaxii iyo labadii lugoodun baa laga tuuray laakiin wejigii iyo gacmihii sidii loo yidhi maydha ayuunbaa loo yidhi masaxa markaa sidii loo maydhaya ayuunbaa ayuunbaa loo masaxayaa bay leeyihin soo ilaa suxulka lama maydhayn ilaa suxulkana waa la masaxayaa bay leeyihin laakiin qowl qadiima baa jiro imaam shaafici uu leeyihi oo odhanaya maya kafaynkunbaa la masaxaya qowlkaana waxaa u deliila xadiidka camaar inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada uma darba biyadayhi اlarda darbata waaxida uma masaxa shimaala cala اlyamiin wadaahira kafayhi wawajhahu bukhaari muslim baa wariyey nebigu markuu camaar gebagabaysiga berayey wuxuu baray un wejiga inuu masaxo iyo labadaa kaf bas ilaa suxulka masax ma odhan ilaa suxulka in la masaxa haddee waajibtay waa u sheegila marka xadiidkani aayaddu fasiraya waana qowl qadiim oo uu shaafici leeyahay oo bayhaqi oo culimada waaweyne shaaficiyada ka mid kitaabkiisa almacrifa wuxuu ku sheegay qiso imaam muslim muslim ibn اlxajaaj sheekhi saxiix muslimka qoray uu imaamu shaafici ka sheegay shaafici kitaabkiisa qadiimka wuxuu ku yidhi buu ihi fain habata can camaari can الnabiyi alwajhu wاlkafaan walam yahbut ila اlmirfaqayn fama habata can الnabiyi awlى haddii nebiga ay ka sugnaato xadiidkaa camaar uu ka sugnaado ee sheegaya wejiga iyo kafeynku in la masaxo oo kan ilaa suxulka sheegaya aanu sugnaan kaa nebiga ka sugnaaday baa awleysan buu ihi kaasaana nebiga alayh salatu slam ka sugnaad xadii bukhaariyo muslim baa wariyeyoo sixadiisa markaa la isku waafaqsayey walihada imaamu nawowi oo imaamkii madhabkaa marka la eego mutaakhiriinta wuxu uhi inahu laqwa fi daliil waaqrab ilaa daahiri sunati saxiixa waxaa daliilahaan xoog badan buuhi sunnaha nebiga ka ansaxayna waafaqsan in kafeynka un la masaxo saas wey ibnu rifca isna oo culimada shaaficiyada ka mid wuxuu ihi yatacayanu tarjiixu اlqadiim shaafici markuu qowl hore iyo qowl dambe uu leeyahy asalku waa qowlka dambe in la qaato la dha isagaa madhabkiya lakiin halkan waxaa waajib uhi qowlka qadiimkaa in la qaato la rajaxo waayo qadiimka waxyaabaha lagu rajaxo waxaa ka mid a inuu qadiimku daliilka waafaqsan yihi jadiidkuna qowlka shaaficiya jadiidkiina daliilka uu khilaafsan yihi waxaa kaloo taa sii xoogeynaya saxaaba badanna waxaa ka ansaxay kafeynka un in la masaxo cabdillahi bn mascuud iyo cabdillahi bn cabaas iyo camaar ibn yaasir waxaa kaloo xoojinaya alyad idaa uطliqat waa kafaanka bes waa min ru'uus اaصaabiع ilى الrusk yad haddaan wax kale la raacin oo yadun la idhaha waa faraha madaxooda ilaa rusqiga ilaa kala goyskaas ilaahayna wuxuu ihi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu yadun buu sheegay ilaa almaraafiqna ma odhan loogamana qiyaas qaadan karo weysada waayo xukumkoodaa kala duwan jumhuur ulculamaa waxay ku tageen muطlaq iyo muqayadku hadday kale xukum yihiin inaan la isku fasirayna mid walba sidiisa loogu camal falay xukumka alyad fii aayat اlwudu waa algusl waa in la maydho xukumka gacanta fii aayat tayamumna waa maay waa almasxu marka mar haddii xukumkoodu kala baydhay sababta ha iskuma waafaqaan be sida jumhuuru اlculamaa ay ku tageen khilaafan lishaaficiyati wa anahu laa yuxmal muطlaq cala almuqayad waana masale usuuliya oo macruufa wey waaye walihada waa culimada shaaficiyada qaarkood sida nawowi aanu ka sheegnay ibnu rifca ibnu lmundir ibnu khusayma ibnu xibaan ay qowlkaa qadiimkaa qaatay oo ah in kafeynku la masaxayo watartiibu buu yidhi waraabicu rukunka afraad atartiibu weeye waa in sida aayadda loogu sheegay loo kala horreysiiyo oo wejiga la hormasaxo masixitaanka gacmuhuna u dambeeyo hadduu gacmaha hormasaxo masixitaankaa la tirsan maayo wejigunbaa u tirsan anu gacmaha masixitaankooda ku celiyo qaala wa sunanuhu gebagabaysiga sunayaashiisu alaaatu ashyaa shayaaloo saddexa weeye atasmiyatu waa in bisinka loo qabto awalkiisa bilowgiisa inta lagu dhex jirana waa haddii marka hore laga tegay ama la ilaabay bismi illaahi waa la odhan karaa wataqdiimu اlyumna waa in gacanta midig la horeysiiyo cala alyusra ta bidix laga horeysiiyo oo nebigu calayh isalaatu wasalaam ila waxan waa طahaare tayamum ku jeclaa fii طahurihi wاlmuwaalaatu baa sunno ah in la xidhiidhiyo masixitaanka wejiga iyo masixitaanka gacmaha aan wakti dheer loo dhexaysiin sidii weysada bay nagu soo martay waxaa kaloo sunno ah taqdiimu aclى اlwajhi calى asfarihi baabu tayamum gebagabaysi marka la taagaya waxaa sunno ah in masixitaanka xagga sare laga bilaabo xagga hoose wejiga lagu dambeeyo haddii xaggan hoose laga bilaabo qofka ciiddiba laga afka inay ka gasho indhaha inay ka gasho waxaa sunnayaasha ka midoo aanu sheegin haddii fargal uu xidhan yahay marka hore wejiga usoo qaadayo ciidda wejiga usoo qaadayo inuu fargalka bixiyo waa sunne marka koobaade wejiga usoo qaadayo waa sunna un dee fargalka ciiddi usoo qaadaya isaguna gacanna lama masaxayo iminka wejigaa la masaxayo laakiin markuu gacanta usoo qaadayo gacanta uu masaxayo fargalka in la bixiya waa waajib haddee fargalku gacantii ay ahayd in la masaxo in ka midu qarinaya sooma ciidduna biyahoo kale maaha oo fargalka iyo gacanta ma kala dhex geli karto oo weysada markaynu marayna waa inagii sheegnay haddii fargalku aanu dee aada ugu dheganayn oo biyuhu ay kala dhex geli karaan fargalka iyo farta in fargalka la dhaqaajiyo ama la bixiya waxba waajib maaha waase fiicanta lakin dee ciiddu biyaho kale maaha wuxuu ihi waladii halkanna wuxuu kaga hadlayaa waxyaabaha gebagabaysiga buriya waad gebagabaysatay goorma ayuu gebagabaysigaasi kaa jabaya waladii ka yubطilu buriya atayamuma gebagabaysiga alaaثaةu ashyaa shayaal oo saddexa weeye axaduhaa midkeed waa maa abطala اlwudu waa kulu maa abطala اlwuduuءa waa wax kasta oo weysada buriya nawaaqid اlwudu waa nawaaqid الtayamum waayo dee weysada iyo gebagabaysiga weysada xoog badan marka wixii weyse jebinayey inuu gebagabaysigana jebiyaa waa kasii darantay ta kale gebagabaysigu weysadii buu bedel ka yahy sooma de wixii ka bedelka laga jebinayey ka bedelkaana waa inuu jebiyo wathani shayga labaadna waa ru'yat lmaa waa biyo aragtidood nuska qaarkood wujuud ulmaabaa biyo in la helo ayaa ku qoran saasaana fiican oo aragtidu un shardi maaha ee qofku hadduu arko iyo hadduu maqlo biyihii sanqadhoodii u maqlay daad ayuu sanqadhii maqlay gebagabaysigii waa ka jabaya haddaan weli salaada gelin amaba se qof iqaayo looga qaateyna baa u sheegay uu yihi biyaha halkan yaalla aragtidu shardi maaha iyo in biyo la helun baa loo jeeda goorma biyo la helo fii gayri waqti الsalaati iyadoo iyadoo waxa weeyaan aan salaaddii lagu jirin halkaa waxbaynu qadara waxa odhanaynaa fii gayri waqti talabusi bificli الsalaa isagoon weli salaaddii gelin haddii uu biyo helo markaa gebagabaysigu ka jabaya waayo nebigu alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi التuرaaب الطahuur طuهraة الmuؤmin وin lam yajid ilmaa caشhر siniin ciidda طaahirka ahayd qofka muslimkaa dahaaray u tahay xatى haddaanu toban sanood bi yeelin faإida wajada الmaءa falyumisahu basharathu faina dalika khayr riwaayadka qaarkood falyataqi الlah biyo markuu helo ilaahay ha ka baqo yaanu gebagabaysiga iska sii wadine dee biyaha isticmaalo markaa gebagabasi shaqayn maayo mar haddii biyo la helay marka horena loo gebagabaystay in biyo la waayey lakiin haddii marka hore loo gebagabaystay ka waran xanuun awgii in biyo la helaa waxba xukunkii ka bedeli mayso xukunkii maxaa wax ka bedelaya in ciladii loo gebagabaysto dee xanuunkii meesha ay ka baxdo fii hayri wakti salaad soo inama odhan isagoo salaaddii ku jira haddii biyo la helo ka warrama wuu gebagabaystay salaaddii buu galay salaaddaa labaa loo kala qaadaya hadday tahay salaad marka gebagabaysiga lagu tukado kolleyba lasoo celinayo oo lagu soo celinayo marka biyo la helo ama biyaha isticmaalkooda uu suurtoobo salaaddaasi way buraysaa waa inuu biyihii waxa weeyaan intuu ku weysaysto deetana u tukado haddii salaaddaasi ay tahay salaad marka gebagabaysi lagu tukado aan lagu soo celin xataa marka biyo la helo ama isticmaalkooda uu suurtoobo salaaddiisu ka jabi mayso ee wuu iska wadanaya waayo waktigii طahaarada waa lasoo dhaafayoo hadda waktigii salaaddaa la maraya oo ta hore haddaa maxay u jabaysaa dee ta hore waxay u jabaysaa kolleba soo kumuu soo celiyeen inuu sii wadaa maxay macno samaynaysaa kolleyba markuu biyo helo wuu ku soo celinaya muxuu kaga daalaya haddaba waxa isweydiin leh gebagabaysiga salaada lagu tukado goormaa in hadhow lagu soo celiya ay waajib noqonaysa goormaa se aanay waajib ahayn waa masalo hore inoo soo martay sooma qaacidaani ama daabit baynu arrintaa u sheegana waxaynu nidhi sababta loo gebagabaysta hadday tahay sabab cudurdaar naadir oo yar waa mar dhaca se iyadoo la negi yahay oo dee qofku magaaladiisi iyo gurigiisi uu joogo inuu biyo waayo haddii cudurdaarka loo gebagabaystayo cudurdaar marmar dhaca oo yar gebagabaysigaa salaaddii lagu tukaday waa lagu soo celinaya haddii cudurdaarka loo gebagabaystayo cudurdaar in badan dhaca sida xanuun oo kale intaa dadku waa xanuunsanayaan ama isagoo safaruu biyo waayey iyadoo safar layo in biyo la waayo badantay sooma gebagabaysigaa salaadda lagu tukado lagu soo celin maayo wariddatu wthaaliu arrinka saddexaadee gebagabaysiga buriya ariddatu waa gaalowga riddadu maxay ahayd qaطcu man yasixu طalaaquhu alislaam biqowli aw ficli aw ictiqaadi aw shakin waa qof furniinkiisu u ansaxaya waa qof dee qaangaada oo miyir qaba inuu islaamnimadii jaro oo ku jaro hadal gaalnima inuu ku hadlo ama ficil gaalnima inuu sameeyo ama caqiide gaalnima inuu aamino ama inuu ka shakiyo arrimaaan shaki aqbali karin oo macluum min addiin bidaruura sida ilaahay jiritaankiisa ama rasuulnimada nebi maxamed ama qur-aanku inu hadalka ilahay ka shaki riddadu markaa gebagabaysiga maxay u burinaysaa weysadaba may burin jirine waxay u burinaysaa gebagabaysigu saynu hore u sheegnay cinda shaaficiyati waa mubiix oo dee dahaaro maaha ee qofka wuxuu u xalaalaynaya un salaadii waxyaabay kale dahaarada u baahnaa de mar hadday meesha ridda timaadana ibaaxa ma jirto ibaaxa ma jirto oo qof ridoobo diintii ka baxay ruksad iyo ibaaxa iyo waxaa ma helo wax waliba xaaraan bay ka noqonayaan xataa cuntadu cunayaa maalkiisiiba ha noqotee xaaraan bay ka noqonaysaa marka muxuu gebagabaysigu weysada maxaa riddada iyo gaalowgu uu weysada u jebin waayey gebagabaysigana u jebinaya sababtu waxa weeye ahaaro daruura ay keentay oo daciif oo taag daran weeye gebagabaysigu oon asal ahayn laakiin weysaysiga biyo lagu weysaystaa ahaaro asal oo qawiya weeye xoog badan riddadu meesha kama saari karto halka wuxuu kaga hadlayaa dadka had iyo jeer waxaa dhici karta inay jabaan ama jirhkooda inay nabaragaadhaan markaa qofkii noocaha siduu u dahaaro qaadanaya kayfa yataahar wuxuu dahaaro qaadanaya laba xaalood ba horta yeelanaya in qofkii nabar furani uu ku yaallo oo waxna aan lagu dul dhejin nabarkaa iska furan oo biyuhuna ay dhibayaan muxuu yeelaya qofkaas siduu weysaysanaya siduu u meedhanaya haday meedhasha ku waajibto nabar furan baa jidhkaaga ku yaal wax dul saaranina ma jiro oo lagu daboolay biyihiina way dhibayaa nabarkaas horta inta bad qabta inaad maydhaa waajib kugu ah qaacidada fiqiga waxay tidhaahdaa almaysuuru laa yasqutu bilmacsuur wixii laguu dire lagugu waajibiyey inta kuu fududaataa kaa dhici mayso oo in kalea igu adkaatay kaaga dhici mayso haddii xubnihii weysada oo dhan nabare ku yaalaan onaad maydhi karin ilaa gacantaasoo qura mooyaane gacanta inaad maydhaa waajib kugu ah waxaana u daliila qaacidada xadiidka uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam yihi wاlxadiidu fi bukhaari wamuslim idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactu waxaan idin amro intaad awooddaan ka sameeya manaa intaad awooddaan idinka dhici mayso marka horta inta bad qabtuu maydhaya nabarkiina muxuu ku samaynaya uu u gebagabaysanaya goormuu u gebagabaysanaya markuu maydhi lahaa marka la gaadho markuu maydhi lahaa ayuu u gebagabaysanaya halkuu uga gebagabaysanaya dee meel kalea laga gebagabaystaa weji iyo iyo labadan gacmood unbaa laga gebagabaystaa tusaale ahaan wejiga ayuu nabar kaga yaallaa wejiga markuu maydhi lahaa buu gebagabaysi samaynaya ama lugtaas midig buu nabar kaga yaalla lugta marka la gaadho meedhisteedii ayunbuu gebagabaysi u samaynaya taasi waa hadduu nabarku furan yahay soo idinma cadaan waana waxba ku xidhnayn ma duubna nabarkii maxana ma dul yaalaan nabarkii waaba jabniin de deetana kabniin baa lagu xidhay ama waa nabar kale oo lasqaa la saaray baandhays baa lagu duubay ma waxbaa lagu dhejiyey wixiina wax laga fujin kara ma haddii wakhtiga weysada la gaadho ama maydhashada haddii las idhaahdo kabniinkii ka fura ama nabarkii wixii lagu duubay ka fura dhibaata qofkii soo gaadhaysa haddii la furi karo waa in la furo yada bilaa dhibaato haddii la furi karo lakiin de waana see u badan tahaye haddii la isdhaha ka fura dhibaataa soo gaadhaysa qofkaasi muxuu yeelaya dee meedhasha ku waajibto ama dee xubnihii weysada nabarkaa daboolan uu kaga yaala duuban horta sidii horoo kale inta bad qabta ayuu maydhayaa meeshan duuban waxaan ku duuban ama ku xidhan inta meeshaa nabaru ku yaallo la gudboon taana dushu ka masaxaya mid saddexaadna waa lagu daraya bay dhan shaaficiyadiyo meeshaa xidhan maydhisteedii wakhtigii la maydhla marka la marayana uu gebagabaysanaya saddexaas isku daraya bay dhan markuu nabarku xidhay markuu nabarku furay waa laba un inta bad qabtoo la maydho iyo nabarkii oo markii la maydhi lahaa loo gebagabaysto marka nabarku uu xidhan yahay ama dee jabniin ba arrintu ay tahay oo kabniin uu ku yaallana wuxuu samaynayaa saddex arrimood inta bad qabtuu maydho nabarka waxa ku daboolanoo dusha uu ka masaxo iyo gebagabaysi waayo garannay inta bad qabta waxa loo maydhayo daliilkeeda hore inu maqalnay intan kan waxaan ku daboolanoo dusha maxaa looga masaxaya masxiga waxaa sheegtay axaadiid badan amara nabiyu an namsax cala asaabati saakhiin saxaabadana waa ka sugnaatay taabiciintana waa ka sugnaatay weliba cid khilaaftayna lama oga gebagabaysiga isaga maxaa u daliila inuu u gebagabaysanayo ama maxaa loo gebagabaysanayaaba ila intii badqabtana waa tan la maydhay nabarkii ama jabniinkiina wixii dul saara waa tan dusha laga masaxay maxaa loo gebagabaysa waxay leeyihin inta badqabta ee waxa nabarka lagu xidhay uu qariyey ma intii halkii yarayda jabtay ayuunbaa kabniinku qarinaya miya maya in kale laabudda waa inu qaato sa meeshii dee isu qabsato wakadalika waxyaabaa nabarada lagu duubaa inta nabarka unma qariyo in bad qabtu qarinaya intaasaa loo gebagabaysanaya bay leeyihin laakiin imaam shaafici qowl qadiima buu leeyey ale waxaa ku filan inta bad qabta inuu maydho nabarkaa daboolana waxaa ku daboolon dusha inuu ka masaxo culimo shaaficiyada ka mid oo badanoo saa tasxiixiyeen waa jira sida abu xaamid iyo ruyaani iyo waana sida jumhuur lculamaa ay ku tegeen gebagabaysi inaanu jirin inta badqabtana la maydhayo meeshaa daboolana dusha in laga masaxayo waana qowl ibnu cumar axad min asaxaabana kama ansixin khilaafu saa si khilaafsan wakadalika axad min ataabiciin khilaafu dalik kama ansixin oo saxaabo iyo taabiciin gebagabaysina in la raacinayo sheegay ma jiraan marka qowlkaa qadiimkaa baad moodaa daliilahaa inuu rajaxan yahayba oo inuu inta badqabta maydhayo nabarkaa ama jabniinkana waxa ku duubanuun dusha inuu ka masaxayo qiyaasan cala alkhuf oo haddii kufku qofku inuu khufka masaxay u bannaanayd oo daruura baani jirin marka meeshii nabar jiro ama jabniin uu jiro waa min baabi ilawla waa ka sii daranta أولى من المسح على الخفين لأنه waa للضرورة wuxuu hi وصاaxiب الجabائر qofka kabniinka u صaaxiibkaahe kabniin uu ku xidhay nabaradii daboolaana waa la mid يغسل صaحيixa taa inooma sheeginoo taas waa iska macluum de inta bad qabta inuu maydhayo tii ku xigtay bu inoo sheego wuxu hi ymsaxu wuu masaxayaa عalayhaa jabiirada oo kabniinka dushiisa ah wuu masaxaya muxuu ku masaxayaa dee gacantoo biyo leh goormaa la masaxaya haddaan la bixin karin oon la iska saari karin bilaa dhibaato wayatayamamu waanu gebagabaysanayaayo inta bad qabta kabniinku uu qariyey ama waxaa nabarka lagu xidhay buu u gebagabaysanaya wayusallii waana tukanaya walaa icaadata soo celin salaadda lagu soo celiyo oo la qalayaana caleyhi dushiisa may ahaan oo salaaddu saa ku tukada inuu kusoo celiya waajibku maaha laakiin waa goorma waa in kaana waa hadduu yahay wadacahaa jabiirada waa kabniinka mid meesha dul dhigay calaa uhrin tahaaro dhammaystiran isagoo ku sugan waxay leeyihin haddii in bad qabto oo laga maarmi karo lagu qariyey kabniinkaas ama isagoo oon dahaaro qabin lagu xidhay qofka salaadii uu sidaa ku tukaday hadhow waa inu qalleeyo qowl kale wuxuu odhanayaa maya imaam nawina qowl kale u rajaxayba waana sidaas saxiixa waayo de waxay uga qiyaas qaadanayaan marka inay leeyihin waa in isagoo dahaaro qaba uu xidho kufka kuf iyo kabniin ama wax nabar lagu dul xidho la ysagama qiyaas qaadan karo waayo dee waxyaaba badan bay ku kala duwan yihin waxyaaba ku kala duwan maxaa ka mid a kufku tahaara suqra unbuu bedel ka noqdaa masixitaankiisu soo ma weysada ah waxaan nabarka la dul dhigayna weyse iyo maydhasho labadaba bedel buu ka noqda halkaa way ku kala maydheen waa talabaadee kan daruuro awgeedunbaa markaa loo loo masaxaya kufkan iyadoo daruuraba aanay jirin ayaa haddii shuruudda lehelo la yska masixi karaa sooma markaa qowlkaa kale ayaa saxiixa oo ha ku soo celini inaanay inaanay ku waajibin masalada muhimkaa waa qofku markuu jabo amaba se uu nabar ku dhaco nabarkii la duubayo waa inuu dee dhakhtarku qof diin ka maarmi karaa ma jiro meel diin ka maarmi kartaa ma jirtaba dhakhtarku haddaanu garanayn waa inu culimada weydiiyo inta qofkaas hadday xubintu xubnihi weysada ka mid tahay inta kabniinkaas ama nabarkaa xidhistiisu u baahantah waa inaanu dhaafin oo dadka aanu dahaarada kaga ciyaarin qofka laftiisuna waa inu ku baraarugsanaado hado intaa wixii laga maarmi karo bal inaga ilaali dhakhtar dahaaradii bay wax yeelaysaa wuxuu uhi wayusalii waa tukanayaa wayatayamam waa u gebagabaysanaya likuli fariidatin salaad kasta oo faralah oo laba salaadood oo faralah ama laba arimoodoo labaduba faral ay yihiin farducayn ay yihiin hal gebagabaysi kuma samayn karo sida cabdillaahi bni cumar radi allahu canhu ka ansaxday waana dee طahaaro daciif oo laguma qabsan karo waxaasoo dhan bay leeyihin waa mubiixun de waa kuu yidhi wayusalii buu uhi waa ku tukanaya bitayamumin waaxidin gebagabaysi qura maa shaa wuxuu doono oo min anawaafili sunayaashiah oo hal gebagabaysi buu ku tukan karaa sunayaal badan hadduu salaad sunaa markaa u gebagabaysto salaadihii kale sunayaasha ahaa oo dhan iyo waxyaabaha kale ee loo gebagabaystay aan salaad ahayn sida kunagaanshaha masaajidka iyo taabashada musxafkiiyo oo fara badan waa ku gudan karaa maxaa loo kala duwey faralka iyo suna waxaa loo kala duwey lianna shaarica khafafa fi naafila sunnaha aad baa loo fududeeyey si dadka salaadda sunni ugu fududaato oo xaalad walba ay iska isaga tukan karaan oo qofku hadduu safar yahay waata loo baneeyey inuu gaadiidka iskaga dul tukado isagoo qiblada weliba ka jeeda salaaddii sunnaha cudur daarlahaan buu fadhiga iskaga tukan karaa waxyaaba badan bay kaga duwan tahay salaad